bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bnu lashcaf الsijistaaniyu raximah اllahu tacaala أwalu kitaabi الطibi daaweynta axkaamta ku saabsan kitaabkeedii awalkiisii weyaan meeshan aطibu waa bikasri طaa da oo la hoos dhigo ibnu siidah wuxuu xikaayooday isaguna altaliif oo da'daas in saddexda xarakaba ay ku bannaan tahay aibu aلطabu iyo aلطubu ayb waibu nowcaan ibiguna waa laba nooc ibu اlquluub iyo ibu اlabdaan ibu اlquluubka diintoo dhana ah halkaanna hadda isagu kaa uga hadli maayo ibu اlquluub waxayna gaar u tahay rususha un keliya wax tajrubo iyo tijaabo lagu ogaan karana maahan qalbiga daawadiisu waa wax uun rusushu ay la imaadaan oo iyaga keliya un laga qaato cid kale oo rususha jidkeeda aan marin ama aan xaggeeda ka qaadaninna qalbigoodu inuu fiicnaado ma dhici karto ayb oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaءun lima fi اsuduur wahudan waraxmatu lilmu'miniin marka ibuulquluubku kaas weeyaan halkan laakiin wuxuu ka hadlayo waxay tahay ibuulabdaan ibuulabdaanka jirka caafimaadkiisa iyo daaweyntiisa ayuu halkan uga hadlayaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam duruq iyo jidad waxaa jiri jiray isagu uu wax ku daweyn jiray oo dad uu ku daaweeyey ama isaga isku daaweeyey jirooyinka qaar markay jirka kaay asiibaan ayb qaarkiisna marka dibulabdaanka qayb ka midana waa manquul oo waxaa nebiga laga soo guuriyey wey qaybna rasuulkii isagu waxba kama sheegin laakiin dadka ayaa macrifadooda iyo cilmigooda iyo tijaabooyinka ay sameeyeen ayay ku ogaadeen waxaan inay cudurkan inuu sidaas yahay daawadiisuna saas tahay ayb marka dibulabdaanka tajrubooyinka iyo waa u khuduuci karaa ayb wax nebiga laga soo guuriyeyna waa jiraan waxaan nebiga laga soo guurinin oo tajaarub un lagu gaarayna waa jiraan ayb oo waxay yidhaahdeen dibu اljasadi minhu maa jaaءa fi اlmanquuli wa minhu maa jaaءa can hayrihi wax ku yimid haalibkiisana ibnu xajar wuxuu yidhi waghaalibuhu raajicun ila اtajribati haalibkiis ama badankiisna wuxuu u noqdaa tajribada iyo tijaabooyinka ayb laba nooc ayaa marka dibuulabdaanku uu u qaybsamaa nooc isagu marka faker iyo nadar iyo wax fiirfiirin aan u baahnayn oo bani aadan kastana uu yaqaano kaasna marka waxaa weeyaan jirada baahida sida laysaga difaaco baahida daawadeeda waa cunto oonka daawadiisana waa in biyo la cabo qof kastaa waa yaqaanaa iyo xayawaan kasta markuu baahdo ama uu oomo si isu daaweyn lahaa waa wuxuu yaqaano ayb noocna wuxuu u baahan yahay baxi iyo fiirfiirin iyo cudurka muxuu yahay iyo waxyaabo ku tacalluqo weeyaanay culimmadu dhaheen ayb noocaas dambe marka nadar iyo wuxuu u baahan yahay baxi ayb ayb waxaa kale culimmadu yidhaahdaan madaaru طibi ay طibi اlbadan calaa alaaثati ashyaa caafimaadka jirku ama dawada jirku wuxuu ku wareegaa bay dhaheen culammada saddex shay xifdu الصixati wاlاxtimaa'u can اlmu'di waاstifraaqu اlmaaddati اlfaasidati saddex buu ku wareegaa bay dhaheen caafimaadkoo la ilaashado alاxtimaa'u can اlmu'di waxa qofka dhibaayo oo uu iska dhowro iska ilaaliyo cuntooyinka dhib kale iyo dawooyinka dhibka keenaya iyo waxyaabahaas ximyaa la yidhaahdaa laba waay kaas tan saddexaadna waxaa weeyaan istifraaqu lmaaddati اdaara jirka maaddo xun oo ku jirto laga saaro oo in laga saaro uun keliya un dawadiisa ay noqonayso xifdu الصixati wاlاxtimaa'u can اlmu'di waاstifraaqu اlmaaddati اlfaasidati can اljasad ayb saddexduna culummadu waxay dhaheen qur'aankaa laga wada helaa ayb oo qur'aanku xifdu الصixati waxa uu yidhi bay dhaheen waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ninkii jiran ama safar ku jiro ee markaas afuro oo wax cuno maalmo kale soonka ha qalleeyo sidaas maxaa loo yeelay caafimaadkiisa ilaalin la ilaalinayo xifdu sixa qur-aanku meeshaasuu ka tusayoo kale ayb midda kale iyadana alixtimaa qofka waxa dhibaayo inuu iska dhowro oo naftiisu aanu ku dilinna wuxuu alla yidhi walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilinina wax marka bitajribati aa ogtahay inaad ku dhimanayso inaad gasho ma aha oo jirkaagii aa cuntahaan u qaadata ama daawahaan u qaadata ma aha ayb meeshaana aayadda walaa taqtuluu anfusakum ixtimaaga ayay tusaysa ayay dhaheen meesha saddexaadna waxaa weeyaan oo istifraagu maaddati almaaddati addaara waalfaasida iyadana waxay yidhaahdeen faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sih fafidiyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk ilaa aakhirihi xajka marka la joogo timaha in la xiiro lama ogola ninkii laakiin injir ay madaxii ka gashay oo injirtu ay jaqayso dhiiggiisa ay ka jaqayso sharcigu wuxuu yidhi maaddadii inuu tintii inuu zuuliyo ay waxaas ku jireen istifraagan liistifraaqi almaaddati alfaasidati darteed wixii marka jirka dhibaya in la saaro nebiguna aad bay ugu badan tahay oo xijaamada iyo xididgoosiga iyo toobinta iyo xididgoosiga iyo kulligood waa istifraaqu almaaddati alfaasida oo abaabta aan ku arki doonno kitaabka qur-aanku marka sidaasuu saddexdii noocoo dibiga usuushiisu saasuu uga hadlay marka yacnii wuu ictibaariyey waay waa ka hadlay marka laleeyahay maahan shardi cudur kasta inuu saas u sheeg sheego taa bani aadamka isaga loo daayey laakiin inuu dar yeelay oo sharcigu marka uu yacnii si gaara uu u fiiriyey taas unbaa marka yacnii muhim ah ayb qur-aankuna marka saas uga hadlay alimaam ibnu اlqayim kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha aطib الnabowi zaadulmacaadka ku dhex jiro waxyaabahan badanaa isagaa saa u sheeg sheegay ibnu xajarna saasoo kale u sheegay awalu kitaabi اطibi fatxulbaariga qaacidaa waxay tahay buu yidhi ibnu اlqayim إida kaana sababu اlmaradi macahu faاnnadaru fi الsababi yenbagii an yaqaca أwalan cudurku hadduu sababtiisii wato qaacidadu waxay tahay adibada isku waafaqeen buu yidhi in marka hore sababka la raadiyo yenbagii an yaqaca awalan wuxuu yidhi ida kaana sababu اlmaradi macahu faاnnadaru fi الsababi yenbagii an yaqaca awalan uma fi اlmaradi ثaaniyan marka labaadna jiradii yaa la fiirinaya uma fi اdawaa'i aalian marka saddexaadna daawadii baa la fiirinaya sababkii cudurkii iyo daawadii saddexdaas ayb saasaa marka alimaam ibnu اlqayim uu sheegay qaacido kalena wuxuu yidhi waqad اtafaqa اlaطibaaءu calىa annahu mataa amkana الtadaawi biاlgadaa'i laa yucdalu canhu ilى اdawaa qaacido kale marka wuxuu leeyahy mar allaale hadday suurtagal tahay cudurka daawola'aan cunto in lagu daaweeyo hadday suurtagal tahay daawola'aan daawola'aan in la daaweeyo oo cunto yacni lagu daaweeyo qofka cuntadiisii la nadaamiyo sidaana uu daawo looga dhiga haddii la heli karo dawaa iyo daawo in loo iisho xaggeeda ma aha ayb marka daawadan la sameeyo in loo iisho ama loo leexleexdo ma aha ayb mar haddii la heli karo middaas yacnii qadada iyo ama cuntada iyo yacnii midda dabiiciga iyadoo la heli karo mid kale in la aado ma fiicno nacam saasay isku waafaqeen uu leeyahay waxyaabahaasoo dhan marka waxay ka mid yihiin waxyaaba muqadamo u noqon kara kitaabka aana fahmaysid marka diinku inuu shay walbo dariiqa ugu nabadgelyada badan ugu fiican oo ka abbaaray ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala baabun ay haada kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yatadaawaa isdaaweynayo qofka yacnii isdaweynayo yani xukmu atadaawi buu halkan uga hadlaya isdaaweynta xukunkeeda qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa xafs bnu cumar anamariyu qaala xadaثnaa شhucbaة can ziyaad bni cilaaqة can usaamata bni shariikin qaal ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalayه ali waslm nebigan u imid ayb wa asxaabuhu iyadoy asxaabtiisuna walxaal asxaabuhu asxaabtiisuna kaannamaa calaa ru'uusihim madaxyadooda korkooda ayba tahay adayru shimbir ay kor saaran tahay oo kale iyagoo ah yanii nebigan u imidoo saxaabadiisiina iyadoo madaxa shimbire ay ka saaran yihiin oo kale iyagoo ah ayb fasallamtu waan salaamay uma qacadtu waan fadhiistay fajaa'a alacraabu reebaadiyihii baa yimaadeen min haahunaa meeshaan iyo haahunaa meeshan bay ka yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ana tadaawaa ma isdawaynaynaa faqaala waxa uu yidhi tadaawow isdaaweeya fa ina allaha casa wajalla alle lam yadac ma dejinnin oo ma samaynin daa'an cudur alla ma soo dejinnin dhulka korkiisa ma dejinnin ilaa wadaca lahu wuxuu u dejiyey dawaa'an daawo hayra daa'in waaxidin hal cudur maahane alharamu duqnimada kaa isaga ilaahay daawo uma keenin buu leeyahay oo qofkii yacni intuu dhallinyaro ka soo baxo duqnimadii oo soo yaraado ma dhacaysan intaas ayb xadiidkan marka in allaha fa ina allaha caza wajalla lam yadac daa'an laba tafsiiray culammada ku sharxeen sharax wuxuu leeyahay waa cumuumkiisa in lagu xambaaro oo la yidhaahdo allah subxaanahu watacaala waa sidaas cudur walba daawo u soo dejiyey laakiin dadkiibaa cudurradan marka aan la daaweyn karin dadkaa weli aan aqoonin oo ka jaahil ah ayb waxaa kaloo laga yaabaa buu yidhi ibnuulqayim macnaha xadiidka inuu yahay caamun uriida bihi alkhusuus caam oo marka khusuus loola jeedo macnuhuna waxa uu noqonayaa markaas lam yadac daa'an ilaahay cudur ma soo dejinnin yaqbalu dawaa'a daawo aqbalayo in lagu fasira marka cudur dawo aqbalayo oo la daaweyn karaba ilaahay ma soo dejinnin ilaa daawadiisa waa keeneen kii aan marka daawo aqbalaynin laakin waxba uma soo dejinnin marka macnaha haddii la qaado caamun yuriida bihi اlkhusuus marka waa caamun uriida bihi اlkhusuus macnahaas in laga dhigay in sidiisa caam ahaan loo daayaba ayb xadiidku waxaa kaloo laga qaadanayaa daawada nebigu waa amrayoo tadaawow ma isdaaweynaa bay dhahayn markaasuu yidhi tadaawow isdaaweeya qofku marka daawada iyo tawakulka ma iska hor imaanayaan bal alla tala saarashada macnaheeda waxaa laga wadaa alictimaadu cala اllaahi maca akhdi اlasbaab iyadoo ilaahay la cuskanaya asbaabtiina in la qaato oo dadku sida baahida iyo oonkaba ay asbaabtii ay uga bixi lahaayeen u qaataan daawaduna saas u weeyaan dad marka waxaa jira mutasawifo oo iyagu dhaho ilaahay hadduu cudur kuu keeno bis ha isdaaweynin haddaad isdaaweyso asbaabtii maadiga ahayd baad tala saaratay tawakulkaagiyaa naaqis ah tawakulkii baa ka tagtay sax maahan taas oo macnuhu wuxuu keenayaa waxaa weeyaan daawadu waa marka aad baahan tahayba saa cunto u raadsatoo kale un weeyaan wax kale maaha oon iyo haraad haddii uu ku qabto waa baxaysaa biyaad qaadanaya waa cabaysaa daawadiina sidoo kale un weeyaan ayb marka saas darteed marka daawo isdaaweyntu way bannaan tahay baabun fi اlximyati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlximyati ka dheeraanshada laga dheeraado waxyaabaha jirka dhibaayo oo jirada iyo laga yaabo marka inay keenayaan ayb alximyatu waxaa laga wadaa altajanubu can iطacaami اdaar cuntada wax dhibayso qofka inuu ka dheeraado xasaba almarad jiradaada hadba sida ay tahay cuntada dhibaysa inaad iska dhaafto oo aadan cuninoo ka fogaatid ayb ximyadu marka taas waa waana asalka labaad ee dibigu ku wareegto qaal اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana marka arrinkan marka arrin kaleu na fahamsiinaya arrintaas kale waxay tahay haddii dibbulabdaanka dhakhtar uu kula taliyo uu ku yidhaahdo war waxaan khataray kuu yihiin jirradaasaa qabtaa ha cunin haddii aa cuntana waa ku dhibtoonaysaa ood untoy cuntay oo aa aragtay inaa ku dhibtootay haddii marka dhakhtarkii dibulbadanka aad taladiisa yeelaysid min baabi owlaa waxa ah dibulquluub dhakhtarkiisa in la yeelo warkiisa waana nebiga calayhi salaatu wasalaam oo isagu maxaa yeelay qalbigaaga waxa u fiican iyo waxa uxun buu kuu sheegayaa yani haddaad ku tala diiddo waxay la mid tahay nin la yidhi yacnii sokor qabo oo la yidhi sokorta iska ilaalinayo ha cunin sokor fara badan ee isagu markaas aan yeelinay cunay ku dhintay dibbulbadanka marka dhakhtarkiisu haddaad warkiisa diiddo god unbaa lagu geynaya bis waa dhimanaya wax kale maaha laakiin dibbulquluubka rasuulka ka teliyey haddaad khilaaftood diidid waddadaan ha marin oo aa marto adduunye beel iyo aakhira beel ay leedahay qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna hاrون بن cabdاللahi qال xadثna أbو dاود وأbو cاmر وhذا لفظ أbي cاmر عن فulayx بن سuلayمان عن أyوب بن cabdالرحمن بن sacsacaة الأنصاaري عن يacقوب بن أbي يacقوب عan أmi الmنdir بنti qaysi الأنصاaرية qاaلت dkل عalaya rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وسلم nebigaa ii soo galay وmacahu عaliyu isagoo cali ou la jiro wacaliyun calina naaqihun ou yahay mid jiro ka soo kacay wacaliyun calina naaqihun yacnii mid jiro ka soo kacay uu yahay hadda jiro ka soo kabtay walanaa waxaa agteed waxaa noo sugnaaday annaguna ayb walanaa dawaa maa muxuu idiin qoray waaw geliyey somayb ayb walanaa dawaaliyu ayb dawaalin muu ku dhiga ayb ayb walanaa innagoo aan haysanno ay noo sugnaatay dawaaliyu yacnii laamo laantimireed dawaali waa jamcu daaliyatin wa hiya alcidqu min albusri timirta jaallaha laanteeda oy timirta ku taallaa la yidhaahdaan iyadoo marka timir laanteed aan haysanno mucallaqatun meel la suray mucallaqatun la suray oo meel suran faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa istaagay yaakulu minhaa isagoo cunaya marka ka cunaya isagoo ka cunaya wa qaama caliyun cali waa kacay liyaakula si uu u cuno isaguna fadafiqa rasuulu llahi sal l slam yaquul nebigu wuxuu gudagalay inuu yidhaahdo licaliyin cali uu ku dhahay ku dhaho mah iskaga reebtoonow daa innaka adiga naaqihun mid hadda jiro ka soo kacay baa tahaye ha cunin timirtan haddaad cunto jiradii jiray kuu keenaysaay xataa kafa caliyun cali intuu iska dhaafay waa ilaa uu ka daayey waa qaalad waxay tidhi wasanactu shaciiran baan sameeyey shaciir heed iyo wasilqan iyo budo silqigu marka waxaa weeyaan raashin markaas gelley ama heed iyo wax la shiiday oo mushaari oo kale laga dhigto waxyaabaha marka mushaarida laga dhigtay la shiido fa ji'tu bihi waan ula imid faqaala rasuulu ullahi sal l slam nebiga waxau yidhi yaa caliyu caliyow asib min haada kan asiib fa huwa isagaa anfacu laka adiga kuu nafci badane mushaaridan heedda a cab iyadaa kuu fiican xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnihii uu u tarjamayo waxay tahay qofku markuu jiro ka soo kaco jiradiisa wixii u daran inuu iska ilaaliyo iska dhaafo waxaana laga qaadanaya rasuulka sal l slam inuu cali ka reebay oo uu yidhi ha cunin innaka naaqihun nin jiro ka soo kacaa tahay ayb tarjamada markay xadiidku way isleeyihiin dawaaliyuna waa jamcu daaliyatin waawdiisana waxaa laga soo gediyey alif ayb mufradkeeduna waa daaliyatun waa laanta marka busrada ay ku taallo qaala haaruunu qaala abu daawuud aطayaalisiyu alcadawiya ayuu yidhi mmmundir can ummi اlmundir binti qaysin اlcadawiya ayb saasuu isagu yidhi baabun fi اlmri bاlxijaamati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lamri is-amridda lays-amray amarkii caddayntiisiibuu baab yahay bilxijaamati lays-amray toobinta waa amar marka amru irshaad iska ah waay maahan amar amar wujuub iyo keenaya maaha xijaamadana marka waa toobinta asal marka waxay cuskan tahay iyadana min usuuli طibi oo ah اlاstifraaqu istifraaq اljasad can maadati istifraaqu اlmawaadi الdaara alfaasida min اljism قال xdثna موسى بن إسماعيiل qال xdثna حmاad عن محمد بن cمر عن أbي سلمة عن أbي هريرة أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلiه وسلم qاaل in kaana fii شhaيءi mima tadaawaytum bih in kaana haddii uu yahay fii شhayin شhay dhexdiis oo mimaa tadaawaytum shayga oo waxaad isku daawaynaysaan ah bihi isagaba aad isku daawaynaysaan khayrun khayr haddii uu yahay falxijaamatu fahiya iyadu alxijaamatu waa toobinta yacnii waxaad isku daawaynaysaan dawooyinkiinna haddiiba khayr iyo wanaag ay ku jiraan xijaamada waayo waa toobinta xijaamadu marka ama toobintu anfac fara badan bay leedahay jirkaas marka dhiiggaas wasakdiisoo jirka ka baxaysana waxay u keenaysaa marka caafimaad hor leh marka waa wax uu nebigu wax ku daaweey jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalama ayb in kaana fii shayin shay dhexdiis in kaana khayrun khayr haddii uu yahay fii shayin shay dhexdiis haddii uu yahay khayrku mimaa tadaawaytum bihi shayga oo mimaa kii ah tadaawaytum bihi aad isku daawaynaysaan falxijaamatu fahiya iyadoo alxijaamatu weeyaan falxijaamatudaas marka waa jumla oo jawaabu shardi u dhacayso fa'dii rabdigana waa lagu daray faau raabic xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa xijaamada marka in laysku daaweeyo macnihii loo tarjamay qaala xadaanaa moxamed bnu اlwasiir addimashqiyu qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu abi اlmawaali qaala xadaanaa faa'idu mowlى cubaydillaahi bni caliy bni abi raafic can mowlaahu cubaydillaahi bni caliy bni abi raafic can jaddatihi salmaa khaadimi rasuuli اllahi salى اllahu عalيh ali wasalama qaalat maa kaana axadun qof ma uunan ahayn yashtakii inuu sheeganayo ilaa rasuulillahi sal ly slam nebigii xaggiisa oo ugu sheeganayo wajacan xanuun xanuunka oo fii ra'sihi madaxiisa ah ilaa qaala wuxuu dhahayay nebiga ixtajim isto xanuun qof oo madaxiisa ka sheegtaa ma jirin nebiga u sheegto ilaa nebigu wuxuu dhahayay ixtajim isto walaa wajacan xanuun fii rijlayhi qofka uu lugtiisa ka sheegtana lugihiisana ma jirin ilaa qaala wuxuu dhahayay nebiga ikhdibhumaa u cilaamay lugahaada oo xinnaha marso lugihii marka xinno marso ayb xinnahaasi marka inuu keenaayo yacnii wax badan uu daawo u noqon karo marka marka la leeyahay yacnii xanuun madaxa nebiga loogama cabanin ilaa ixtajin buu dhahaya waa sida qaalibka ah wixii marka xijaamadu ay u noqon karta daawo waa wa ilaa ayi xanuunoo madaxa xijaamaa daawo u ah lagama wado saasay culammadu dhaheen xanuun kastoo lugaha ku dhacana cilaan baa daawo u ah macnaheedu maaha waa wixii lagu daaweeyey waxaasoo kale xijaamada iyo cilaanka wii lagu daaweeyey hadday qofku lugta ka jabto cilaan marsama la dhaha lugtii marka in la kabo u baahanaya kabay u baahan tahay iyado markaa cilaan uma baahna waa iska arrin marka haalibi ah ama arrin ku xidhan jirrada markaas labadaa hadday daawo u kale yihiin nebigu iyagu dadka u diraayo xijaamada marka wax lagu daweyn karo iyo ay tusaysaan lugahan marka dadkan carabta aaday u yaqaanaan dadkay lugaha jeexjeexmaan ama lugaha xanuun iyo wax ka qabo iyo cilaan bay marsadaan waxaa arkaysaa marka isagoo lugtu u cilaansan tahay soomaalidu marka waxay leeyihiin waxaan see waay leeyihiin naagaha cilaan lagu yaqaanaaye waa se dhaqan soomaali maaha wax oo hadda rasuulkii marka waa kan ikhdibhumaa yacnii lugihii marka xinno marso xinnihii marka faa'iido u yeelan ayuu u leeyahay qaala alimaam ayb marka xadiidkan isnaadkiisu waa xasan ayb xijaamada iyo xinnaha labadaba in faa'iida ku jirto ibn اlqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhi wamin manaafici اlxinnaa'i annahu muxallilun naaficun min xarqi الnaari wa fiihi quwat muwaafiqaة ayb lilacsaab lilcasbi إida dummida bihi wayanfacu ida mudiqa min quruuxi اlfami wاsulaaqi nabraha afka ka soo baxo iyo haddii la yacnii geedkiisa qofka uu afka ku qabta iyo wuxuu leeyahay marka waa wuu u fiican yahay manaaficdiisay ka mid tahay gubashada iyo debka oo kale waa u fiican yahay xinaha waxyaabahaasuu marka sheegay waana tajaarib xijaamada iyada siyaabo kala dudwanu u sheegay wuxuu yidhi wاlxijaamaةu calى اlkaahili tanfacu min wajaci اlmankibi wاlxalqi toobinta tunka layska toobo waxay u fiican tahay buu yidhi garbaha xanuunka ku dhaco iyo dhuunta iyo qoorta iyo waxa ku dhaco wاlxijaamaةu calى اlakhdacayni tanfacu min amraadi الra'si waأjزa'ihi kاlwajhi wاlasnaani wاludunayni ayb wاlcaynayni wاlanfi ilى akhirihi waa keeni doonaa kuwaas iyagu marka ayb meel walbo marka xijaamadu ay ku dhacda manaaficda ay leedahay uu ku sheegaa kitaabkaas la yidhaahdo dibu nabowiga ayb baabun fii mowdici اlxijaamati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii mowdici اlxijaamati toobinta booskeeda meesha uu qofka iska toobaayo ayb qaala xadaثanaa cabdالرaxmaan ibnu ibraahiim الdimashqiyu duxaymun wakahiiru bnu cubaydin qaala xadaثana اlwaliid can ibni hawbaan can abiihi can abi kabshata alanmaariyi qaala kahiirun inahu xadaثahu wuxuu u sheegay ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yaxtajimu inuu istoobayo calىa haamatihi madaxiisa inuu iska toobayo madaxa wa bayna katifayhi iyo labada garbood dhexdooda waa tunka wa huwa yaquulu wuxuu dhahayey man ahraaqa qofkii daadiyo min haadihi اdimaa dhiigaggan qofkii daadiyo meelahan dhiig iskaga bixiyo xijaamo ahaan u daadiyo falaa yaduruhu ma dhibayo anlaa yatadaawaa inuusan isku daaweynin bishayin shay lishay-in aanu isugu daaweynin wax oo min alamraadi ka mida yacnii daawo kale uma dhinna waa macnaha meesha shay inuu isisku daa ma dhibaayo yacnii inaanu isku daaweynin wax kale shay kale inuunan isku daaweynin ma dhibaayo hadduuba kuwan isku daaweeyey ayb haamadana marka waa madaxa ayb ayb qaala xadaثanaa muslim bnu ibraahiim wahuwa alfaraahidiyu qaala xadaثanaa jariiru yacni bna xaasim qaala xadaثanaa qataadaةu can anasin ana الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalam nebiga اxtajama waa istoobay ثaلaaثan saddex fi اlakhdacayni labada xidid ee dhuunta qoorta geesaha ka marto ayuu iska toobay walkaahili iyo tunka deegta tunka iyo wuxuu iska toobay qoorta labadeeda dhinac ayb akhdacayn alakhdacaan waa cirqaani fii jaanibi اlcunuq laba xididoo dhuunta geesaheeda ku yaallow ayb walkaahiluna waxaa weeyaan duudka bilowgiisa waa hore waa meeshaas tunka annaga aan dhahno ee qofku markuu wax ii qaadaayo meelaha marka uu saharo ayb marka tunka iyo wuxuu iska toobay qoorta labadeeda gees marka meelaha marka meelo layska tooba inay tahay waana midda ibnuulqayim uu yidhi akhdacaynka xijaamada ku dhacda tunka iyadu waxay u roon tahay yidhi garabka iyo waxyaabaha xijaamada lagu sameeyo meelsha labadan dhuunta qoorta labadeeda gees tanfacu min amraadi الra'si jirooyinka madaxay wax ka tartaa iyo waajzaa'ihi qaybihiisa sida wejiga iyo ilkaha iyo dhagaha iyo labada indhood iyo sanka iyo waxyaabahaas intaas madaxa uu ku fadhiyo wاlxijaamaةu taxta الdaqni xijaamada marka garka hoostiisa layska toobo iyadana waxau yidhi tanfacu min wajci اlasnaan ilkaha iyo wejiga iyo dhuunta iyo xanuunadooday u roon tahay ida اstucmilat fii waqtihaa haddii waqtigeeda la isticmaalo buu wاlxijaamaةu fii asfali الsadri naaficaة min damaamiili اlfakri meelahaas kalena iyadu wuxuu leeyahay waxay u roon tahay laabta iyo iska toobidda layska toobaana waxay u fiican tahay nabraha bowdada iyo cajarada iyo meelaha ka soo baxo ayb ayb waxyaabo fara badanoo marka meeshaa ku tilmaama halkaasa loo raajici karaa falaa yaduruhu ma dhibaayo anlaa yatadaawaa bishayin shay inaanu isku daaweynin lishayin limaradin yacni lishayin min alamraad wax oo cudurrada ka mida inaanu isaga daaweynin shay kale ma dhibayso ayb qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa jariirun yacni bna xaasimin qaala xadaanaa qataadatu can anas ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam ixtajama alaaثan saddex meel buu iska toobay fi lakhdacayni labadan qoorta labadeeda gees iyo walkaahili iyo tunka qaala macmarun macmar waxau yidhi ixtajamtu waan istoobay fadahaba caqlii caqligaygii baa tegey xataa kuntu ilaa aan ka ahaadayba ulaqanu in la ii laqinayo faatixata alkitaab heer waxaan gaaray faatixada in la ii laqino aan gaaray fii salaatii salaadeyda dhexdeeda in laygu laqino wa kaana اxtajama calaa haamatihi madaxiisuuna iska toobay madaxii culammada marka waxay leeyihiin ibnuاlqayim iyo lacalla waxaa laga yaabaa meeshii saxda ahayd madaxa inaan laga toobin oo la ag maray haddii marka la ag maro waa dhici kartaa marka neerfo iyo wax lamida marka in markaasi sakiinta ama inay gaartay ama meesha dhaawac uu gaaray dhaawacaasna marka inuu dhibaatadan keenay ee xijaamada inay qalad tahay ma aha macnaheedu maxaa yeele nebiga inuu istoobay waa la sheegay waa amray shay dhibkaas keenayana nebiga ma amraayo laakiin qofka isagaa laga rabaa meeshuu iska toobayo iyo cid toobinta taqaano inuu raadsado haddii kale haddaad ka shakinayso iskaba dhaafna ayb madaxa marka meel khatara waayo marka isaga waxay yidhaahdaan culummada inuu meeshii toobinta dhaafay baa laga yaabaa meel kale markaa ay gashay ayb sida daawadan kaleba ay wax u qaladoo kale un weeyaan wax kale maahan qofka haddii dawadii si khaldan ama dawadii wax ka khaldamaana uu qaato qaar waxaa laga yaabaa inuu markaasi marad musmin ah inuu ku keeno mar dambe uusan kasoo waaqsanbaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan mataa goormaa tustaxabu alxijaamatu toobinta goormaa la sunneeyaa oy fiicantao la jeclaystaay qaala xadaanaa abuu tawbata alrabiic bnu naaficin qaala xadaanaa saciid bnu cabdiraxmaan aljumaxiyu can suhaylin can abiihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yidhi man ixtajama qofkii istoobo lisabca casharata toddobiyo tobanka bisha wa tisca casharata sagaaliyo tobanka wa ixdaa wa cishriina kow iyo labaatanka kaana shifaa'an kaana toobintu shifaa'an weeyaan daawo ayay ahaanaysaa min kulli daa'in cudur kasta awqaadda marka toobintu ay wanaagsan tahay waa wakhtiyadaas toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka meeshan marka bisha la sheegayana waa bisha markaa ashhur alqamariya shahru اlqamari ayb midaan dayaxa la fiirinayo ibnuاlqayim zaadulmacaadka wuxuu leeyahay wahada macnaahu min kulli daa'in sababuhu halabat اdami marka la leeyahay saddexdan maalmood baa yani toobintu ay fiican tahay waa hadday jiradu ay tahay qofkii oo dhiiggii karay ama dhiiggii uu ka qaalib noqday ayb halabatu demi iyo ah waayu yidhi ayaa maalmahan ay u fiican tahay waxaa kaluu yidhi wahaadihi alaxaadiidu axaadiidta toobinta sheegayso muwaafiqatun limaa ajmaca calayhi alaطibbaa'u wuxuu yidhi wahaadihi tan owqaadan waxay waafaqaysaa buu yidhi waxa ay adibbadu ku ijmaaceen oo ah ana alxijaamata fi اnisfi الثaani xijaamada toobinta ku dhacdo nuska labaad ee bisha wamaa yeliihi iyo waxa la xidhiiro min arubci الثaaliثi bisha afar meelood marka loo dhigo rubaca saddexaad rubaca saddexaad marka waa toddobiyo tobankan iyo kuwa ku dhacay ayb min arubci الثaaliثi min arbaacihi anfacu min awalihi wa aakhirihi bisha awalkeeda iyo bisha aakhirkeeda waa ka nafci badan tahay middan baa nafci badan saasaa adibadu isku waafaqeen uu leeyahay وإda اsتucmilat cinda الxaajaةi إilayhaa nafacat أya waqtin kaana min أwali شhahri ow aakhirihi haddii xijaamadii baahi loo qabana ood xaajadeedii iyo baahideedii taagan tahayna ama bisha awalkeeda ha dhacdo ama aakhirkeeda ha dhacdo waa fiican tahay laba shay buu marka uu kala qaadaya wuxuu leeyahay haddii baahidii toobintu ay taagan tahay wakhtigeedii waa joogtaan ama bisha awalkeeda ha noqoto ama aakhirkeeda ha noqoto haddii marka daruuradeedii iyo baahideedii aynan taagnayn oo qofku inuu istoobo uu iska rabana oo dhiiggiyo markaas uu isleeyahay yacnii dhiiggiyo kuwa aan yacni ku ku daahay iyo wax lamidoo kale uu iska toobayo uun qashin saar ahaan uu rabo inuu isku toobo wuxuu leeyahay waxaa wanaagsan ou qaadaan dambe nuska dambe bisha waa mid xadiidkan uu ku saabsanya xadiidkan marka isaga wuxuu ku tawjiihiyey macnahaas amaa iyada mar allaale markii baahideedaba hadday taagan tahay awalu shahri ama aakhiru shahri midday doontaba ahaato waa tanfac waxbay anfacaysaa وqاaل waxaa kaluu yidhi واkhتiyaaru hadihi الأwqاaتi للxijaamaةi فيma إida kaanat عalى sabiiلi الاxtiyaaطi والتaxaruزi min الأdاa awqaadan waa midda toobinta ku saabsan qofku markuu iska ilaa cudur ka hortag un marka uu isticmaalayo ee markaas aanay jiro haynin awqaadan xadiidka sheegay in la isticmaalaa fiican ayb وaxifظa للصxati iyo marka caafimaadka qofka uu rabo inuu iska ilaashado caafimaadkiisa wa amaa fii mudaawaati اlamraad toobintu hadday tahay in cudur taagan lagu daaweeyo faxayثumaa wujida اlاxtiyaaju ilayha wajaba isticmaaluhaa mar allaale markii la helo baahideedii cudurkeediiba uu joogo waa isticmaalkeedu waa waajibo ama waa la yeeli karaa tod marka saddexdan maalmood baa marka ay fadli badan tahay awqaad waxaa jira xijaamada la yidhi maalmo ma fiicna la yidhi waa jirta imaam axmed iyo laga wariyey aahaari waxna ay ku soo arooreen talaadada iyo yacni maalintaasoo kale iyo inuu markaa la reebi jiray qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranii abu bakrata bakaaru bnu cabdilcaziiz qaala akhbaratnii cammatii kabshatu bintu abi bakra wa qaala hayru muusa kayisata bintu waxauu yidhi kayisatu bintu abi bakra anna abaaha aabbaheed kaana yanhaa ahlahu ehelkiisa qoyskiisu ka reebi jiray can ilxijaamati toobinta yowma hulafaa maalinta talaadada wayascumu wuxuuna sheeganaya can rasuulilah sal l slam nebiga xaggiisa uu ka sheegayey anna yowma ahulafaa'i maalinta talaadada yowmu dami waa maalintii dhiigga wa fiihi saacatun saacad ayaa maalintaa ku dhex jirto laa yarqa'u dhiigga uusa istaagin saacad yacnii dhiig uunan joogsanaynin baa talaadada ka mida buu leeyahay ayb isnaad aad daciif isnaad daciifa weeyaan bakaaru bnu cabdilcasiiskan dacfi baa ku sugan can cammatihidaasna oo uu leeyahay akhbaratnii cammatiina jahaalaa ku sugan waa daciif marka xadiidka qaala marka xadiidku hadduu daciif yahay waxaa camalfal marka saasa malin ayb imaam axmed isagu mar la weydiiye saanoo kale talaadada iyo waxaa laga yaabaa inuu marka kan cuskaday ama uu istinaas ku sameeyey qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa hishaamu can abi zubayr can jaabirin ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga ixtajama wuu istoobay calaa warikihi sintiisu iska toobay korkeeda min wad-in xididgo ayuu iska toobay kaana bihi ay kaana calayhi korkiisa ahaa xididgo korkiisa ahaa oo markaa ku sugnaa jirkiisa ayuu iska toobay darteed jirgo ama xididgo min wad-in marka xididgo'aasay ku sheegaan ayuu iska toobay baabun fii qaطci اlcaraqi ayb marka xadiidkan halkan u keena hadda marka waxaan joognay mataa tustaxabu اlxijaamatu xadiidkan marka waqti ma sheegayo muxuu marka kan tilmaamayaa cinda alxaaja baabka dambe muu ku daraya ayb ayb ayb marka xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa marka toobinta un waqtigii baahi ay timaado waa la samayn karaa saas ibnuاlqayim u kala qaaday baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii qaطci muxuu idin dhigay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii qaطci اlcirqi xididkii goyntiisii xidid goosashada oo yacni waxaa weeyaan toobin iyo waxaa jirta marka fasdi waxaa la yidhaha ama yani qaطcu اlcirqi xididka marka la gooyo xididka la gooyo macnaheedu waxay tahay marka qofka inuu dhiiggii iska saaro laakiin can dariiqi ilxijaama uuna isaga saarin xididadii marka in inta la sarsaro xoogaa dhiiggiisaa marka looga bixiyo taasaa marka halkan uu sheegaya culamada marka waxay leeyihin xijaamaduna meelaha qaarkood iyadaa u fiican bacdi alamaakinna ama bacdi alamraadna fasdigaa fiican xidid goosashada qofkaa marka waa xidid goostayaa laleeyahay xididada laftirkeeda marka qof yaqaan inuu gooyo inuu markaas sanceeyo haddii uu halbowlo kaf siiyo khatar waa ama qof aan lahayn markaasi dhiiggiisa uunan xinjiroobaynin oo kale oo wax ka maqan yihiin oo mawaadda qaar dhiigga xinjirayso dacfi kaga sugan tahay oo kale haddii xididka laga saro khatar dhiiggiisa inuu istaagi waayo dhintaa laga yaabaa waxaanoo dhan marka waxay u baahan yihiin gacan khibro iyo aqoon u leh daad meel iska furto khatar قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي وحو ديري إلى أبي أبي طبيبا بأدري دختر نوح داوي فقطع منه وحو كجري عرقا بو كجري حدد أيو ك حدد ومركا كسري مركا ديجي كساري عدد كسر أن ماشي لقى ما بحناي طيب baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lkayi gubidda isgubidda laysgubo waxaa ku soo arooray caddaynteedii axkaama caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can haabitin can muطarifin can cimraana bni xusayn qaala naha nebiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can ilkayi gubidda isgubidda faktawaynaa waan isgubnay famaa aflaxna ma aynan liibaanin oo ma guulaysanin gubnoodkaas nacam isgubiddaas aan isticmaalnay ma liibaanin walaa anjaxna mana guulaysanin guul ma keenin famaa aflaxna nusakha marka saasaa ku qoran famaa aflaxna walaa anjaxna nusakha saxiixa saas wuxuuna u noqonayaa marka faacilka famaa aflaxna tilka alkayaat gubiddaas aan samaynay wax faa'iidaa ma keenin wax nebiga reebay see faa'iida u keenayo qaala abu daawuud marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa gubidda nebigu inuu reebay ayb qaala abu daawuud wa kaana yasmacu tasliima almalaa'ikati wa kaana cimraan wuxuu ahaa yasmacu inuu maqlaayo tasliima almalaa'ikati malaa'igta salaamtooda falama اgtawaa markuu isgubay inqaaca canhu waa ka go'ay malaa'igta salaanteedii uu maqli jiray waa ka go'day falamaa taraka markuu ka tegey rajaca ilayhi waa u soo laabtay xadiidkana waa ku jirtay iyada isgubidda nebigu inuu reebay xadiidkii kale toddobaatanka kun ee xisaab la'aan jannada gelaysa waxaa ku jiray walaa yaktawuuna dadka aan isgubin gubidda marka iyadu waxbaa ku jira marka nahyi baa ku jira karaaha ah amaa xijaamadu iyada wax dhiba ma laha xadiidkan marka walaa yaktawuun iyo marka la leeyahay aan isgubin gubidda unbaa si gaara loo reebay maahane daawada lama reebin oo toddobaatanka kun ee jannada xisaab la'aan gelaysa isma daaweeyaan ma laga wada see ku dhacay isma daaweeyaan nebigii baa amraayo oo cibaadallaahi tadaawow dhahaayo isdaaweeye midda kale isagii baa dadkii ku samaynaayo wax towxiidka ayacni kamaalkiisa nuqsaaminaya miyuu nebigu dadka farayaa isagii baa haddana istoobaaya rasuulka sal l slam xanuun buu iska toobay toobintu waa daawo marka daawada in la isticmaalaa wax ishkaala malayaxaadiid badan baa marka isgubidda ku soo aroortay kan hadda waa midkii reebaayeen qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can abi zubayr can jaabirin ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebigu kawaa sacda bna mucaadin buu gubay min rimiyatihi leebkii lagu dhuftay meeshii laga dhaawacay ee dhaawaca laga gaarsiiyey darteed ayuu nebigu u gubay min rimiyatihi marka maxay tahay dhaawaci meeshii laga dhaawacay xididkaas laga dhaawacay ee waranka uga dhacay ama leebka uga dhacay ayaa dhiiggii ka istaagi waayey markaasuu nebigu gubay si dhiigga u istaago loo joojiyey marka waana joogsan waaye waa u dhintay halkanna marka wuxuu tilmaamayaa nebiguba inuu sameeyey isgubiddii nacam gubid inuu wax ku daaweeyo xadiidkan isaguna saasuu tilmaamaya ayb see loo jamcina marka kayfa aljamcu alxaafid ibnu اlqayim zaad ulmacaadka wuxuu ku yidhi faqad tadamanat axaadiiثu اlkayi arbacata anwaac isgubidda axaadiidteeda afar nooc ayay koobsatay axaduhaa ficluhu mid waa nebigaa sameeyey kan waثaanii kan labaadna cadamu maxabatihi lahu inuusan jeclayn in la isgubo والثالث kan saddexaadna aلhanaaءu calىa man tarakahu qofka iska dhaafoon isgubin ayuu ammaanay oo hum اladiina laa yastarquuna walaa yatadayaruuna walaa yaktawuuna dadkii ka tegey buu ammaanay wالraabicu annahyu canhu axaadiidta gobolna waaba reebayba nebiga midkan cimraan afar nooc marka ma tahay ficilkiisii inuusan jeclayn inuu ammaanay qofkii ka tegey inuu reebay wlaa tacaaruda baynaha xadiidtanna iska hor imaan mayso bixamdi اllaahi tacaala faina ficlahu yadullu calaa jawaasihi ficilka nebigu uu sameeyey markuu sacad uu gubaayo isgubiddu inay bannaan taha laga qaadanayo yadullu calaa jawaasihi wacadama maxabatihi faina ficlahu wacadama maxabatihi wacadama maxabatihi lahu inuusan jeclaysaninna laa yadullu cala almanci minhu reebid ma tusaado wa ama ahanaaءu calaa taarikihi qofkii ka tegey ammaanta uu ammaanayna fayadullu calaa anna tarkahu owlaa in gubidda laga tagaa inay fiican tahay baa laga qaadanaa xukunkaas wa afdal ay fadli badan tahay wa ama annahyu canhu xadiidka cimraan reebidda uu reebayna facalaa sabiili اlikhtiyaari wاlkaraahati karaaha ahaan baa nebigu uu u reebay aw can الnawci اladii laa yuxtaaju ilayhi ama kaan loo baahnaynba inay tahay isku soo duuduub ficilkiisu wuxuu tusayaa jawaas laa uxibuda iyo yani ma jeclida iyo nahyiguna karaahanimay tusaayaan waxaanu inay karaaha yihiin isgubidda dadka uu ammaanayna oo ka tegaayana waxay tusaysaa ana tarkahu أwlىa min ficlihi saddexda marka afarta axaadiid axkaam kala gaargaar ah ayay tusaysaa wax tacaarudana ma lahan baabun fi sacuuطi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi sacuuطi san waxa sanka layskaga shubo dawooyinka sanka layskaga shubo asacuudna waa loo dabdin karaa asacuudna waa loo dabdin karaa aلsacuud marka la leeyahy daawada laftirkeeda alla waxa sanka la yskaga shubayo aلsucuud marka la yidhaahdana san iskaga shubidda laftirkeeda san iskaga shubid iyo wixii sanka la waa duhuur iyo dahuur wuduu iyo waduu suxuur iyo saxuur waa taa wاsucuudu ama wاsacuudu maa yujcalu fi اlأnfi mima yutadaawa bihi waxa sanka la yskaga shubo laysku daaweeyo dhan baa layidhaha sacuud قال xدثنا cثمان بن أbي شhيبة qال xdثna أحمد بن إسحاaق qال xdثna وhayب عن cabدالله بن طاawوس عن أbيه عن iبن cabاasi أن رasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم nebiga اstacطa sanka ayuu iskaga shubay dow istacطa waa isku sanshubay yani sanshubidda mar qofka inuu gedacad u seexdo oo markaa yani sankiisa madaxii marka uu hoos mariyo madaxiisa uu hoos tago wejigan kore madaxa korkiisana uu kor soo maro si sankii ay wax ugu shubmaan oo ay u tagaan marka madaxa iyo xalqiga iyo meelaha ay u tagaan baabun fi اnushrati marka waxyaabaha intaan aanan gelinba kaas ana rasuula اllahi sal ا ly slam istacata nebigu marka istacmala sacuud wuxuu isticmaalay wax sanka layskaga shubo waxyaaba marka abu daawuud ma sheegin waxa sanka layskaga shubaayo meel danbuu ku keenkeeni doonaa wa mimaa yustacatu bihi waxyaabaha marka sanka lagu shubtay dawada waxaa ka mida buu leeyahay alqusطu اlhindiyu wاlbaxriyu alqusطu اlhindi wاlqusطu اlbaxri qusطu lhindiga marka waxaa weeyaan geedo sida waxaan sida qarfaha oo kale ah iyo geedo marka hindida hindida hindidaas ee laga keeni jiray oo carabta xaggaas looga keeni jiray oo ayaga qolfo ah qolfahaas marka la tumo in la tumo ama wax lagu daro biyo iyo wax lamida ama inta la tumo iyadoo budo aba sankii markaa lagu shubto oo marka samboorka iyo waxyaabahaas marka afka sanka ku dhaco iyo layskaga daaweeyo ayb alqusd اlhindi wاlbaxri soomaalida marka waxaan u malayna ubriyey dhahaan ubriye wax yaqaan ma jiraan ubriye wax saasay ku sheegaan ma aqaan ay kuleedahay alcuud اlhindi waa madow yahay alcuud اlbaxrina waa isagoo cad ayb waana qolfahaas marka geedaha ah oo inta la tumo budo laga dhigo budadaa sanka lagu shushubta marka imaam اlbukhaari baa isna marka xadiid ku soo wariyey baabu sacuudi biاlqusd اlhindi wاlbaxri ayuu baab ka dhigtay xadiidka nebiga marka wuxuu keenay calaykum biاlcuudi اlhindiyi faina fiihi sabcata ashfiya toddoba daawo ayaa ku sugan uu yidhi cuudulhindiga baabun fi nushrati nushradii ayuu u baab yahay annushra waxaa weeye sixir furka laba noocay marka u qaybsantaa sixirka in lagu furo qur-aan ruqyo sharciya adkaar in lagu furo laa shaka kaas inuu bannaan yahay noocna waxaa weeyaan sixirkii in la furo oo sixir kale lagu furo marka in sixir sixir lagu furo iyada middaasi midda markaa ma bannaana maxaa yeelay sixirkan marka la furaayo sixir kale lagu furaayo waxaa la adeegsanayaa sixir sixirku adeegsigiisuna shayطaan ayaa loogu dhowaadaa taqarub ila الshayaaطiin waاljinni ayaa ku jiro marka ma bannaana qofaa la daaweynaya jinni baa la caabudayaa rukso kuma noqonaysa wixii laakiin ruqyo sharci ah sixirka lagu furaayo waa bannaantaha qur-aan lagu akriyo xadiid yacni lagu akriyo waxaan ujeedaa adkaar harciga adkaar lagu akriyey ruqyada sharciga oo dhan qaala xadaثna axmed bnu xambal qaala xadaثna cabdالraزaaq qaala xadaثna caqiil bnu macqil qaala samictu wahba bna munabihin yuxadiثu can jaabir bni cabdillaahi qaal su'ila rasuulu اllahi salى اllahu عalيh alih wasalama nebigaa waxaa la su'aalay can اnushrati sixir furka faqaala waxa uu yidhi huwa min camali الshayطaan waa shayطaanka camalkiisa camal shayطaan tee waayo marka midaanna waa midda sixir sixir lagu furaayo ama sixir in qur-aan lagu furo nebigu ma dhahayo camalu shayطaan marka saa in loo kala tafsiiliyo khaaabi waxa uu yidhi annushratu darbun min alruqyati wاlcilaaj waa nooc ruqyada ka mida tufta ka mida yucaalaju bihi man kaana yudanu bihi masu اljinni waxaa lagu daaweeyaa qofka inuu jin taabtay loo maleeyo wa sumiyat nushratan baa lagu magacaabay liannahu yunsharu biha canhu iyadaa looga furaa ay yuxallu canhu maa khaamarahu min addaa wixii isaga daboolayoo cudur ah baa looga furaa marka midda ruqyada ah ee sharciga waa bannaan tahay midda sixir sixir ku furana ma bannaana ayb ibnu xajar wuxuu yidhi wamiman saraxa bijawaazi الnushrati almusaniyu saaxibu الshaaficiي wa abu jacfar aلطabariyu wagayruhumaa raggaasa marka banneeye buu leeyahay waa laakiin hadday tahay tuf sharci وأmا mا kاna min الآيaaت القرآaنية والأسماء والصفاaت الربانية والdacwاaت المأثورة النبوية فlا بأس bه baab في شhرب التiryاaqi baab ay hada kani baab baab weyaan فيi شhuرب التiryaaqi sunta cabitaan cabideeda iyadoo waa laysku daweynayaa la dhahaayo sunta tiryaaqa marka waa sunta abeesada qaarkeed sun ku jirto ayaa inta laga bixiyo ayaa qofka uu dawo ka dhiganaya taasoo kale marka in la cabo xukunka ku soo aroora caddayntiisa qaala xadaثanaa cubaydالlahi bni cumar ibni maysarata wahuwa alqawaariiriyu qaala xadaثanaa cabdالlahi bni yaziid qaala xadaثanaa saciid bnu abi ayuub qaala xadaثanaa shuraxbiil bnu yaziid almacaafiriy can cabdiraxmaan bni raaficin الtanuukiy qaala samictu cabdالlahi bni camrin yaquul cabdulahi bni camr bn caasoo dhahayaan maqlay buu yihi samictu rasuula اlahi sal slm yaquul maa ubaalii u aaban yeeli maaye maa ataytu waxaan la imaado in ana sharibtu tiryaaqan haddaan cabo tiryaaq sun haddaan cabo ow tacallaqtu tamiimatan ama aan tamiimo xersi ama qardhaas aan xerto ow qultu shicra ama aan shicir dhaho min qibali nafsii nafsaddayda aan ka dhaho xadiidka marka isnaadkiisa dacfi baa ku jira cabdiraxmaan ibnu raafic atannuuqi ayaa ku jira iyo shuraxbiil ibnu yaziid almacaafiri ayb xaafid ilmizdi taadiibu lkamaalka waxa uu yidhi walmacruufu shuraxbiil bnu shariik ayb yaa la yidhaahdaa sida macruufka magaciisu saas marka shuraxbiilkan iyo midka macruufka xadiidka kuwa laba uu ka kala dhigay mizi ibnu xajarna labadooda waxaa dhici karta buu yidhi inay labaduba wariyeen mid kastoo ka mida munaawi faydulqadiirka xaafid dahabi wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi hada xadiidu munkar xadiidkan marka nakaara ku jirta inuu tiryaaqa marka nihaayada ibnulaiir wuxuu leeyaha tiryaaqu maa yustacmalu lidafci الsumi min اladwiyati wاlmacaajiini wahuwa mucarabu wayuqaalu bidaani ayda isaga wuxuu dhahayaa ibnulaiir tiryaaq waxaa la yidhaahdaa wixii la isticmaalee daawo ah oo sun looga hor tago lidafci sumi sunta marka lagu riixo khaaabi marka wuxuu leeyahay shurbu tiryaaqi makruuhun min ajli maa yaqacu fiihi min luxuumi الafaaci tiryaaqa marka waxaa laga keenaa iyada say laftirkiisaa suna marka waxaa sunta looga hortagaa laftirkeedaa suna oo abeesada iyaa laga soo bixiyaa inta la dilo iyay ka soo bixiyaan khaaabi marka wuxuu leeyahay wejka loo reebayuu ka hadlayaa marka wuxuu leeyahay shurbu tiryaaqi tiryaaqa cabiddiisa makruuhun waa la nacay min ajli maa yaqacu fiihi waxa ku dhacaya darteedoo min luxuumi alafaaci abeesooyinka hilbahooda ah wahiya muxaramatun iyadii waxaan marka laga soo bixinaayo abeesadii waxaa laga yaabaa inay soo raacdo iyada hilbaheeda iyo waxyaabo uun ka mida iyada jirhkeeda waana xaaraan abeesada hilibkeedu yidhi wa huwa anwaacun tiryaaqu waa noocyo faidaa lam yakun fiihi luxuumu alafaaci hilib abeese haddaanay ku jirin falaa ba'sa bitanaawulihi in la qaataa dhib ma laha haddii dawo uu yahay wallahu aclam wa qaala almunaawiyu fii fayd alqadiir fain idura ilayhi haddii loo dhibaato geliyo walam yaqum hayruhu maqaamahu kayrkeedna booskiisa aanu istaagi karin jaaza waa bannaanta yacni cinda daruura qaala bacdu almuxadisiin annafcu bihi maxsuusun nafciga ay leedahay waa wax la taabanayo la dareemi karo walbur-u bihi mawjuudun caafimaadka lagu caafimaadayna wax jiroo joogow wadalika mimaa yubcidu sixata alxadiid muxadisiintii marka waxay dhaheen xadiidkan hadda waxaa ka muuqata inaysan bannaanayn maxaa yeeley iyada iyo waxaa laysla simay qardhaasta iyo nebigoo shicir tiriyo shicirku suurtagal kama ahayn labadaas baa marka lala sheegay oo lala xugun dhigay xadiidka marka dacfigiisa waxaa ku tusay iyagu leeyihiin tiryaaqan yacnii waa nafcigiisana waa mid la taaban karo caafimaadkiisana mid la arkayoo joogow waxaasna waa wax marka labadaas shayba waxay sii fogeynayaan ama ay fogeynayaan xadiidka sixadiisa wاlkalaamu fi tiryaaqi اlmacmuuli bilaxmi اlxayaati laa hayruhu tiryaaqa marka waa xaaraan iyo waa la reebay laleeyahayna waa midka laga sameeyey buu leeyahay hilibka abeesada laa hayruhu wax kala maa faina hada isticmaaluhu jaa'izu muطlaqan isagu marka wuxuu leeyahay midka ay ka hadlaayaan culammadan xadiidkana waxbuu daweynaya iyo laleeyahayna waa midka abeesada hilbaheeda iyo sunteeda iyo laga sameeyo ayb kaasna waayo midka jaa'iska ahee bannaan si mutlaqa u bannaan tafsiilkii khadaabi uu sheegay aan ahayn macna biduuni tafsiil baa ay bannaan tahay bay dhahayaan xadiidkaanna waa daciifay dhaheen xadiidku waa daciif kanna inay daawo taha la arkay wax reebaayo daawonimadeeda lama haayo waan la isticmaali karaa saasay dhaheen tamiimadana waxa uu yidhi waqaala alkhaaabiyu waatamiimatu yuqaalu inahaa kharasatun kaanuu yatacallaquunahaa yarawna annahaa tadfacu canhum alaafaat waa kuulo iyo wax ay xirxiran jireenoo ay aaminsanaayeen in dhibaatada ay ka wadayso ay ka ilaalinayso waictiqaadu hada alra'yi jahlun wadalaalun ra'yigaasoo la ictiqaadiyana waa jahli baadi id laa maanica walaa daafica hayru اllah wax manciyo ama dafciya alla aan ahayn ma jiro ayb wlaa ydkl fii hada altacawudu biاlqur'aani wاltabaruku wاlistishfaaءu bihi liannahu kalaam ullahi yani wax allah wax anfaco marka laleeyahay keligii oo yani cudurka dafciyo reebo qur-aankii iyo laguma soo aroorin kara maxaa yaele qur'aanku waa ilaahay tilmaantiisii kalaamkii alla waay nacam ayb qofkii kama bixin marka inuu alla magangelayo soo ma fahmin adkaartuna asmaa alle iyo waxaa ka buuxda sifaad alle iyadana marka isticaada billaah laakiin geedkan marka meeshan ku xihan muxuu macnoo samaynaya culimmada qaar waa kala qaadeen waxay yidhaahdeen hadduu yahay qur-aan iyo adciye ma'suura hadday ku qoran tahay shirki ma gaarayo laakiin qaada xeerashada noocaas oo kale ahoo saa lagu daa'imo oo qofka uu shaqo ka dhigta waa bidcay dhaheen waqad yacnii inay macsi noqoto maxaa yeelay qofkii isagoo xaalaad uusan fiicnayn buu wataa qur-aankii iyo isqushii buu la gelayaa isagoo marka yacni janaabo qabo isagoo yacni haweentii xayd qabto iyo isagoo jimaac sameynaya iyo kulli qur-aankii baa korkiisa ma fiicna marka waa qur-aan ku dheelid ayb saasay dhahayaan bacdi selefna waa laga wariyey middaas inay bannaan tahay dabcan iyagu waa qofka haddii cabdullahi bin camr bin caas ay ka wariyaan oo ilmihiisa kii ducooyinka iyo aan xafidi karin oo kale intuu u qoro ayuu qoorta u suuli jiray marka intuu ka xifdinaayo miyaa masey tahay marka allahu aclam ayb marka qoorta la surana musqul iyo qofka markuu aadayo waa iska siidi karaa waa fududnahay saacaddan kuu xidhan oo kale laakiin bahalkan marka laysku geejiyo oo iyadu qofka mar walba u xidhan waa khatar midda kale bahalkan waxaan aragnayba oo qardhaasta ama xirsiyada waxaan aragnayba qaarkood waxa ku qoran qur-aanba inaysan ahayn nadartu waa oo waxaa weeyaan qaar baad marka la furfuro oo la gooyo bannaanka lasoo dhigo waxaa arkaysaa waxa ku qoran wax oo la fahmi kara ma aha xuruuf baa ku qoran cayn cayn xaa qaar waxaa ku qoran caq caq iyo yani waxyaaba marka waxaan la garanayn waxay yihiin waxa noocaas oo kale ruqyada aan la aqoonin nebigu ruqya shirkiyo ku daray nacam ama hayr sharciya inay tahay ayb marka tamiimadu min haadihi iljiha meedka kuwayaalkaasoo kale shirki weeyaanruqyada iyo markaan gaarnaana shuruudda ruqyada iyo dawaabideeda iyo sheegi doonnaa meeshaasaan markaa aan ugu tegaynayb tamiimadana marka taas maa ubaali u aabayeeli maayo ma ataytu waxaan la imaado in ana sharibtu tiryaaqan haddaan cabo tiryaaq sun yanii abeesan laga soo bixiyo sun lagu dawaynayo markaas ow tacallaqtu tamiimatan aan xirto ow qultu shicra min qibali nafsii qaala abu daawuud haada kaana lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam khaasatan tan nebigay khaas u ahayday gooni ku ahayd buu yidhi waqad rakhasa fiihi qowmun qolana way ruqseeyeen yacni tiryaaqa tiryaaqa qoom way ruqseeyeen inay nebiga gaar ku tahayna waxaa laga fahmaa buu leeyahay ow qultu shicra min qibali nafsii shicirka nebiga unbuu xaaraan ka ahaa laakiin hayruhu waa u bannaan yahay shicir soo shicirka dadka inay gabyaan xaaraan maaha iyadana laakiin nebiga isaga waa laga xarima ayb maxaa yeelay wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbagii lahu allana ma barin waxyigaasna si aan laysku dhihin waa gabay iyaaba alla ugu talagalay nebiga uusan gabaykii nafsadiisa aanu ka keenin marka macnahan lagu lamaaniyeye ow qultu shicra min qibali nafsiida uu leeyahay yaa nooc takhsiisa laga fahmaayo khusuusiye laga fahmaayo ama ikhtisaas buu ka wadaa abu daawuud